إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhagaystayaal warka madaxdiisii qaraxyaro la eegtay askarta dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo afgooye ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerar madaafiic ah ku qaaday xarunta xalane oo ah saldhigga ugu weyn shisheeyaha kusoo duulay dalka dowladda federaalk ayaa doonaysaa in ay cudurka korona ee caalamka ka dilaacay ku tuugsato iyadoo dalbatay in dhaqaale lala soo gaaro xarakada shabaab almujaahidiin ayaa heshiis dhex dhigtay beelaha xawaadle iyo abgaal oo dhul isku haystay ciidamo ka tirsan xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa dilay guddoomiyihii deegaanka goofguduud buure ee gobolka baay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga dhanka kalena waafaqsan sagaal iyo tobanka bisha saddexaad sanada labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro ka dhana askarta dowladda federaalk ayaa xalay ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo afgooye haddaan ku horumarno magaalada muqdisho qaraxyo ayaa lagu weeraray askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka mid ka mid a qaraxyadaasi oo ka dhacay saldhigga galbeed degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaa ku dhaawacmay laba askari xerada sabansaban ee degmada daynilanah waxaa lagu soo waramayaa in bamgacmeed lagu dhuftay lamana oga askartii halkaa ku sugnayd wixii gaaray dhanka afgooye wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan buundada iyo boostayjada xamar ee gudaha degmadaasi ciidamo joogay in lagu weeraray bambaanooyin khasaaraha soo gaarayna weli wax faahfaahin ah lagama helin wararka muqdisho haddaan ku laabanno ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay weerar ku qaadeen xarunta xalan ee magaalada muqdisho xalane waa taliska ugu weyn ee shisheeyaha kusoo duulay dalka dhowr madaafiic ayaa la sheegayaa xalayto fiidkii inay ku hoobteen gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo qaramada midoobayna saldhigay ku leedahay war ka soo baxay xarakada shabaab mujaahidiin ayaa lagu xaqiijiyay in dagaalyahanadooda ay weerar madaafiic ah ku qaadeen gudaha saldhigga xalane mujaahidiinta ayaa ilaa iyo shan madfac la helay xerada xalane oo ay degan yihiin saliibiyiinta duulaanka kusoo qaaday dalka soomaaliya waxaana jiray khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo cadowga gaaray ayaa lagu yidhi war kasoo baxay xarakada al-shabaab jugta qaraxyada ayaa laga maqlayay meelo badan oo ka tirsan magaalada muqdisho si gaar ah degmada wadajir ee gobolka banaadir duqayntii xalay ayaa warbaahintu waxa ay sheegaysaa in khasaare ay sababtay maadaama sidii loogu talagalay ay ugu hoobteen halka bartilmaameedka uu ahaa ee saldhigga xalane shabaab mujaahidiin ayaa marar badan xaruntaasi ku qaaday weerar madaafiic ah iyo kuwa toos ah waxaana tani ay muujinaysaa in shabaab mujaahidiin ciidamadooda muqdisho ka dagaalama ay awood u leeyihiin in ay beegsadaan meel kasta oo muqdisho ka tirsan guddoomiyihii deegaanka goofguduud buurey ayay dileen ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabul mujaahidiin wararka inaga soo gaaraya deegaankaasi ayaa ku waramaya rag ka tirsan xarakatu shabaabul mujaahidiin inay ku guulaysteen inay khaarijiyaan guddoomiyihii deegaanka goofguduud buurey oo la oran jiray xasan buyow waxaa lagu dilay isla deegaanka uu madaxda ka ahaa waxaana laga qaatay qori uu watay dilka oo xalay dhacay waxaa mas-uuliyadda sheegatay xarakatu shabaabul mujaahidiin guddoomiyaha deegaanka goofguduud buurey xasan ayaa marar badan ka badbaaday weeraro lala eegtay deegaanka goofguduud buurey oo qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada baydhabo ayaa marar badan waxaa ka dhacay weeraro ay geysteen ciidamada shabaabul mujaahidiin xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa heshiis dhex dhigtay beelaha xawaadle iyo abgaal oo dhul isku haystay warbixin warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi munaasabad siyaasare loo soo diyaariyey ayaa waxay ka dhacday deegaanka shaw oo ka tirsan walaayadii islaamiga ee hiiraan munaasabadan ayaa waxay gunaanad u ahayd dib u heshiisiin uu sameynayo maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana heshiiskan la dhexdhigaya beelaha xawaadle iyo sidoo kale abgal kuwaas oo ay dhex taalay colaad dhuleed kulamada dhexmaray walaayaadka islaamiga ee hiiraan shabeellaha dhexe iyo sidoo kale maktabka musaalaxada oo dhinace iyo sidoo kale beelaha xawaadle iyo abgal waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah kaas uu soo saaray maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a guddiga ayaana goobta kaga dhawaaqay qismiga musaalaxada iyo calaaqaadka ah maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakatu shabaab almujaahidiin kadib markii uu tegay qismigu dhulkaas ku yaal iji taariikhdu markay ahayd lixda bishii toddobaad kun afar boqol afartaniyo kow sidoo kale qismigu wuxuu la kulmay odayaal waxgarad iyo beeraley odayaasha qismigu la kulmay waxaa ka mid ah ama ka mid ahaa odayaasha xawaadle kuwa afgaal kuwa kaboole iyo kuwa baadicadde oo deris la ah wuxuuna qismigu baaris iyo xog raadin u tegay dhulkaas dhexdiisa asigoo in badan ku noqnoqday waraysi dheer kadib qismigu waxaa u soo baxday inuu dhulkaas yahay caam hadda ka horna ay wada xayireen si ku meel gaar ah labada walaayo intaas kadib odayaasha beelaha xawaadle iyo abgaal ayaa waxay si wada jir ah u sheegeen inay dhaqan gelin doonaan qodobadaas uu ku dhawaaqay maktabka musaalaxada waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiinna way soo dhoweynayaan aada iyo aad ayaa loo asiibay waana ku qanacsan nahay ilaahay baa ku mahadsan guddiga qismiga musaalaxada go-aamadii soo gaareenna samcan wadaacana leenahay waan soo dhaweyneynaa waa uga mahad celinaynaa xaqaa ilaahay waafajiyey annagana waa ku garab siinaynaa guud ahaana muslimiinta masaalaxa khayra dhexdooda allaha dhigo ilaahayna isku soo dumo insha allahu aada iyo aad ayaa arrintaas ugu faraxsannahay waana ku qanacnay
aada iyo aad anigoo ah biisha kaboolo tuurida iji waan ku farxnay intii islaam ah ee ila socota iyo anigaba aada iyo aadaan ugu farxnay dhulkaa kaa ah oo la ajli islaamnimo iyo dhiig kala xirid iyo buraarijin muslimka ay inagu soo baxeen waan ku faraxsannahay aada iyo aad waxaana doonayaa anbaba aan isleeyahay anba intii ila jecel oo la jeclaanaya dhulkaas inuu sidaa aada iyo aad xayirkiisa iyo waxgeedkiisa waxtarkiisa nidaamka islaamka ku gomashada aada iyo aad ayaan u faraxsanay wasalaamu calaykum waraxmat ullah gabagabadii waaliga walaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhan ayaa dardaaran ku socda labadaas beelood jeediyey dad walaalo ah oo muslimiin ah oo abtir iyo dhalasho walaalo ku ah oo diin iyo islaamnimo iyo iimaan walaalo ku ah oo deris iyo deegaan walaalo ku ah oo xidid iyo wixii ummadda muslimiinta dhex mari jiray walaalo ku ah oo muxuu ahaa asdiqo iyo waxa loo yaqaano wadaynimada iyo macrifada gaarka ah iyo wax badan oo islaamkeenna uu qabo walaalo ku ah baa tihiin waa la baraarugay wixii waa la arkay walaalihiin waa idiin taagan yihiin waxaan la fulinayo oo la idinkugu sabrayo oo maalka loo bixinayo oo juhdiga loo bixinayo oo dadka kabaha u goynaya raggii ku lugeeyey beerahaas cagahooda waa wada siibteen dhulkaas meeqaa taqriiban meeqay yidhaahdeen afar iyo toban maalmood bay ku jireen in ay xaqiijiyaan waxaan meesha waxa ka jira afar iyo toban maalmood oo la lugaynayo oo muxuu ahaa aad aragteen cadowga ilaahay inta uu u jiro cadowga ilaahay qoriga la soo rida waa soo gaaraya meesha ay nimankaas afar iyo toban maalmood ku jireen cagahooda waa siibteen maxay rabeen ma lacag baa meesha u taalla ma gabdhaad siiseen ma adinkaydan ahaayeen yacni wanaagga intaa la eg iyo khayrka intaa la eg inaan garan weyno oo aan fahmi weyno oo dad qallafsan oo soo taagan waxaas wax qiimo ah ma aha waa inaan baraarugno waa inaan maanta ka dambe la idiin soo dilin cid idin musaalixis waaba fahamteene waaba barateene heshiiskan ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay walaayaadka islaamiga ah ay si xiriir ah uga dhacayeen dib u heshiisiin ay walaayaadka u sameynayeen beelaha qaar oo ay colaadi dhex taalay waxaana ka mid ah ugu dambeeya beelaha abgaal iyo garre iyo sidoo kale eelaay iyo garre munaasabadan oona ahayd mid ballaaran ayaa waxaa laga jeediyey codod kala duwan hadduu wallaha qadar codod kale ayaad caawa barnaamijka dhuuxa ku dhagaysan doontaan insha allah dowladda federaalk ayaa doonaysa in ay cudurka corona ee caalamka ka dilaacay ku tuugsato iyadoo dalbatay in dhaqaale lala soo gaaro sida uu warkan ku faahfaahinaya ugu yihiin cabdulahi yaasiin jaamac dowladda federaalka ayaa qalqal iyo argagax waxay gelisay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waxa ay soo rogtay awaamiir la xiriirta in la xiro goobaha waxbarashada islamarkaasina bulshadu aanay isu imaan karin arrinkaasi waxay sabab uga dhigtay in garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ku qabatay qof dibadda ka yimid oo laga helay fayruska dhaliya cudurka corona kaas oo ay sheegtay asaga iyo dhowr kale oo dibadda ka yimidba in la karantiilay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali kheyre ayaa arrinkan uga dhawaaqay magaalada muqdisho sida aad ka maqasheen shalayta hay-adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xidho iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaadkana aan u xoojino dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujinno wax kaqabadka cudurkan mashruucani waa mid dowladda federaalka ah ay dhaqaale uga raadinayso hay-ada shisheeye waxaana suuragal ah in ay hay-ada shisheeye la kaashato sidii cudurka loogu beeri lahaa magaalada muqdisho si iyaduna ay dhaqaale u hesho xasan cali kheyre waxa uu sheegay in hay-adaha shisheeye ay ka dalbanayaan in ay kaalmo la soo gaaraan sidoo kale waxaan wadahadallo kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka soomaaliyeed oo dhan marka uu sidaasi leeyahay ma jiro xataa hal qof oo qaba cudurka oo jooga magaalada muqdisho marka laga soo tago halka ruux oo la sheegay asiga qudhiisu inaanu xanuunsanayn laakiin ferisku jirkiisa uu ku jiro dibaddana ka yimiday garoonka diyaaradaha muqdishona ku xiran yahay isla markiiba xasan cali kheyre waxa uu duulay dalka etoobiya halkaas oo cudurka karoonuhu uu horay uga dilaacay lamana sii shaacin waxa safarkiisu ku saabsan yahay waxa uu baxay waxyaruun kadib markii ay soo rogeen awaamiir la xiriirta in dullimadyadu aanay shaqay karin xabsi laga qabo karoonaha waxaa la isweydiinayaa haddiiba dowladda federaalka ay u aragto cudurku mid khalistaas leh sababta ay u aadayso dalka etoobiya oo cudurka laga diiwaangeliyey amaba uu ka dilaacay iyadoo aanay jirin baahi deg dega oo keenaysa in halkaasi xubno iyada ka tirsan u safraan warkiina dhegeystayaal saaka waa naga inta